waxaa iigu darneed markii iigu horreysay nin aan isdhahaya ninkaan un idfaacaya meesha qorla-aan lama joogo dabcan waa la wada ogyahay qoryaa la haystaa sida lagu haystaba waxaa dhacday dukaankii aan kala wareegnay maana ogeyne albaabka iska furna meel waxaan imaanay dukaamada albaabkana waa la xirtaa albaabkana waa la furaa marka annaga waxaan ka dhignay dhexgal dukaan xoogaa iska weyn buu ahaa waxaa dhacday habeenkii aan kala furnay aan joognaba in noola soo galay anoo salaad cishaa u taaganoo allahu akbar dhaaya xiranayo unbaa dhinac damba laga soo galay aan xiranayaba nin baa soo galay laada ugu bilaabay afkaa dhiig igi yimid waa istuuray akhyaarta kalaa la soo ururiyey waxaa la sameeyey shidaal ama yacni batrool saa utaqaani utaqaanaanba ayaa intii lasoo qabtaa la igu bilbilay kadibna taraqaa la soo qaaday intii uu daaray igu soo tuuray tuuritaanku igu soo tuuraya busuu soo qaaday dushu iga saaray dabcan wuuna laadna uu igu dhufta laakiin waxaan dareemay ninka inuu icabsiinayo uu rabay lacagta inaan sheego lacagta uu weydiiyey lacag yaroo markaas shan kun oo ran waxaan u malaynaa xilligaas qiimi lahayd lacagta shan kun oo ran shan lix boqol camal inay gaaraysa umalayna oo dollar lacag yar aan markaas shaqaynay uuna weydiinayo marka waan adkaysanay dadkan inta badan soomaalida waxyabaha lagu dilo waxa waaye wax ma sheegaan marka lacagti uuna weydiiyey waan diidnay taraq uu nagu tuuray qorano maana haysan marka ayada waa ku cusbeen oo waxaan umalayna meesha meel jawigeeda degan tahay laakiin dib ayaan ka ogaan doonaa waxaa dhacday cabaarina jugayeen ilaah baa naga badbaadiyey way naga tageen habeenkaa wixii ka dambeeyey ayaa waxay noo bilaabatay xabaddii iyo beeshii aan galnay oo aan u magac bixiyey low ilama galaan habeenkaasi wixii rabeen naga qaateen wayna garaaceen wayna iska baxeen markaas wixii ka dambeeyey jug waa noola geystay jugtaas laadaal igu dhuftay dhig yar baa iga yimid akhyaarta kalena yar ila joogo biskoorada lagu jugayey ilaa hadda waddanka uu ku nool yahay rag kalena qaar waxaa waaye dunidaa kala gala habeenkaasi go-aan baa qaatay waa markii igu horreysay go-aan aa qaato waxaa go-aansaday anigoo xabad ridaaya ma ahane inaan la qaban marka wixii ka dambeeyey waxaan raadsanay nin yacni naga khibrad badan oo bahasha sida loo rido naga geysana raadsanay wixii halkaas ka dambeeyey anaa waxaa la wareegay bahashii la wareegay difaaci halkaas aan ka bilaabay jihaadkii aan ka soo bilaabay ayaan yacni tuulooyinkii marba dukaan kala furnay oo qisyo dheer ayada sidoo kale naga qabsatay kadib waxaa dhacday habeen habeenyada ka mida niman west africana nimanka inta badan dadka dhaco west africaanka iyo isku dhex jiraan ayaa gaari b m w yihahda gaariwaarida laga xiiseynaya xilligaas ayada ayaa meel dhex intay soo dhigteen ayagoo afar gaaraya camal ay dukaanka noo soo galeen aniga waxaan ku jiray qaybta tiilka yarkii oo aan isbedelaynin qaybta qolka dambe uuna isku furnaa gadaalaa laga soo wareegtay qolka dambe aa lasoo galay saaxiibkii aa lasoo qabtay albaabkii laga baxay waa la ii istaagay anigana waxaa haystay qorigii wuxuuna ii hoos yaalay meesha tiilka ahaa go-aankayga hore aniga aan qaatay habeenkii gaaska la igu bilbilo wuxuu ahaa inaan anoo ridaayo maahane nolol igu qaban hoosna uu ii yaalaa uu igu taagantay xabaddeeda dubaha qabale hore ka bilaawaa waxaa dhacday markii lasoo galay ateshikiigaa taagnaa olred waxaan dareemay in gurigii lagu jiro ama dukaankii iyo qolkaba waxaan sameeyey tiilkaa taagnaa xataa ma wareegin isla tiilka intaa hore soo qaatay aan soo booday anoo iska fiirinaya albaabka ninka lahayo ku jiro aan dareemay iyo kan laga baxayo kaa anoo fiirinaya isdhahay ninkaas kugu imaan ayaa waxaan sameeyey albaabkii laga baxayo dukaanka la soo galaya intaan booday aan waxaan ku bilaabay xabaddii kuwii banaanka fadhiyey nimankii baa isla yaacnay ilaa koraan isbursanay ilaahay amarkiis waxba ima gaarin biskooladii ayaa iga kadibtay kadibna waan soo laabtay anoo soo socdo oo og in iga kadibtay ayaa waxaa la kulmay saaxiibkay nimankana waa kala carma isbursanay saaxiibkay waxaa la kulmay dukaankii laga soo waday wixii dukaankii aan lasoo aruursaday bahasha nimanka xariifiina ahayeene qarsadeen markuu ag maraayo oo wuxuu bilaaba war ninka xabadda kurid aniga waa is ogahay bahalkan waa iga kadibtay argagaxaan galay anaa isku shoogay ninkiina laftigiisa wuu shooshan yahay waa kala cararnay sidii buu qisadaasi noogu dhammaaday wixii halkaa ka dambeeyey xabaddii isbursadii waa uu socday boolis way yimaadeen inta mar oo arrimahaasoo kala dhacday lama xisaamin karo weliba isla tuugadii isla ayagaa intii kusoo dacweyan ay kuleyihin nimankaa qorya haystaan intii la ii yimid la iri waa hadda ka hor qisada isla qisadaas oo kale intaa tuuga isqaban saasoo kale isku xabadeenay tabta hadda aan kuu sheegay oo kale ay dhacday ayaa isla booliska noo yimaadeen waxay dhaheen nimankaa xabadeyseen sheega war aniga wax ma xabadeen marka waxaan ka cabsanaya inay boolis dukaanka soo galaa la ibaaro markaasaa waxaa iri hayey waa israacin aan imari yaraa igu jira albaabka furay si aan dukaanka la ibaaran anaa waxaan u raacay saldhigii marka boolisku imaanayaan markay yimaadaan way ogyihin inaad waxu beesataan isla ayagaa dabcan marmarka qaar waxaa macquula inay la shaqeeyaan macquula way dabcan inta badan way dhacdaaba waa waa waa waa way dhacdaa inay la shaqeeyaan dukaankaasi asaga ah waan ka tegey dukaan kale oo oo oo ii dhowaan meel ka furay isla hamis karaan yaraan qaraabanaan haddana canada joogo dabcan laftigiisa ayaan u boos celinaya dukaankana marka dukaan wuxuu ahaa meesha aan joogay iyo meesha kale waa laba kala daran kaasi laami usara kana xaafid u dhex yaalay waxaa dhacday yarkii aan dukaanka usii celinaya u boos celinaya markuu yimid uu ka shaqa bilaabay ayaa waxaa dhacday saasoo kale nima tuugaa inay yani soo weerareen marka yarkina wuu cusbaa hadduu soomaaliya markaasoo kale somaaliya ka yimid anna marka nin wax fahamsan ahaa alaabteeda iska wataa uuna ii raacsan yahay alaabaa marka dhaqaya dukaankana kale xeru ahaa marka shabaqu ku jiray anoo banaanka joogaa niman soo galeen yarkii baa la handaday already waa soo baxay wa- waan dareemay baaquriga wata madax kala dhacay ninkii wuu iswaale alaabta ola soo baxay wuu igula legay dhigitaanku igula legaayey waa ka baxsaday saaxiibkay macalkii ka dambeeyey cunugii oo soo ordaayo oo arkaayo in la igu haysto iyo asagii hoosa ugu bixiyey waxaan yarkiina gadaalu soo istaagay tuugiina wuxuu ga haystaa dhexda aniga hoosa ugu dusiyey tuugii wuu sii daayay waa cararay waxaasna caloosha ka dhacday waa daba galay wuu dhici waayey waa soo cararnay isla habeenkii mid kale oo waxaan dalbaday yar kale oo asna sidoo kale biskuulista gaaraan dalbaday isla habeenkii dugaanka waa- waagan guurnay anoo ka isdhahay ninkii alla ilahi ku dhacday ama lagu soo weeraraa markii qisada hamiska igu soo dhacday qisa horta hore aan soo koobi kara maahan saaxiibkeen uu baad yarkay waa walaalkay buu ahaa adeerkay lexmaa dhalay waa asaab dili gaara ha halis ugal laakiin ma oge goortu soo baxay wuxuu isu dhahay ninka waa la haystaa biskoorta laga qaatee kaga gaar labadoodoo gadaal jirto dhexda i haysto aan anna hoos ugu dhiibay marka alxamdulilah waa waa wax ilaahay uguma gaarsiinin een, aakirkiina tuuladaasi waa ka soo dhammaaday waxaan u soo dhammaaday e, e, e, e, tuulo kaleo ii dhow ayaan usoo aaday yacni qisooyinka layaab kala waxay tahay adoo dhibkaas maraysid xabaddaa ku jirtid ayaa noloshii aadan ka badinaynin mararka qaar dukaankii wax soo saarkiisa dukaamada saa uga shaqaynaya waxay dhacday inaan anoo banaan aan ka shaqa tago two thousand eightkii ayaan ka shaqa tagay dukaamada saas aragtay lacag shan kuna ilaa biskooladan ka qaatay dukaanka waa ka tegey waa iskaga dhexbaxay shaqaalanimaa galay